suuqyada lagu iibiyo shidaalka iyo baasiinka ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa laga dareemayaa sarow kac ballaaran oo ku yimid qiimaha la iibiyo shidaalka litirka shidaalka oo markii hore la iibin jiray sagaashan sinti ah ayaa hadda maraya qiimo dhan hal doolar halka fuustada naaftada ah oo la iibin jiray boqol toddobaatan iyo shan doolar ay hadda marayso boqol iyo sagaashan doolar iyadoo fuustada baasiinka ay maraysa laba boqol iyo toban doolar markii horena lagu iibin jiray qiimo u dhexeeya boqol iyo siddeetan ilaa boqol iyo sagaashan doolar qaar ka mid ah ganacsatada magaalada beledweyne ee shidaalka iibiya ayaa ka warbixiyey isbeddelka ku yimid qiimaha shidaalka iyo sida uu saameynta ugu yeeshay magacii waa cabdiraxmaan waxaa ka mid ahay dhallinyarada iibis shidaalka shidaalka maalmihii u dambeeyey waxaa ku yimid sarow kac aada u ballaaran ayaa ku yimid waxaana sababay inaa mataqaanaa xirmeen marina waaweyn ay xirmeen ayaa sabab u ah shidaalka inta badan markii hore wuxuu iska ahaa mid caadi ah wadamo waxaa waaye wadamada inta badan waddanka wadamo badan ay kasoo galaan oo meelo badan ka kala yimaado ayuu ahaa marka hadda sarow kac weyn ayaa ku yimid waxaana mataqaanaa sabab u ah inay xirmeen marino badan oo ugu horeeya mataqaanaa marinkan hadda oo iiraan ay sheegtay inay ay xirayso hormus hab ugu weynaaday marino kale intuu xirana way jiraan sidaas ayaa mataqaanaa qiimaha uu sare u kacay qiimaha hadda waa waxaa waaye basiinka litirkii waa hal dollar waxaa waaye naftada ayadana litirkii waa dhibic sagaal fuustada waxaa waaye bisiinka laba boqol iyo toban waaye waxaa kordhay soddon doolar ayaa kordhay ilaa labaatan iyo shan doolar ayaa kordhay ilaa labaatan iyo lix qiimaha waxaa waaye waa la fahmayaa dadkii iibin jiray yacni inuu kor u kaco ku yimid sidoo kale inta naftada fuustada waxaa waaye boqol iyo sagaashan doolar waxay gaaraysaa halka markii hore ay ahayd waxaa waaye boqol toddobaatan iyo shan ay ahayd intaa korortayna waa laga dareemi karaa waxaa waaye saameyn aada u weyn ayaa mataqaanaa waxaa kusoo korortay shidaalka shidaalka maalmihii u dambeeyey oo weliba waxaa waaye dagaalkan oo saameynta ku yeeshay oo isbuuc socdo ayuu sare kac oo ku yimid haddii uu sii socdana oo sii kici karaa oo waxaa waaye meel sare ayuu sii gaari karaa qiimaha hadda iibino shidaalka liiterkiisa waa hal doolar naftada liiterkeeda waa dhibac sagaal fuustada bensiimka waxaa iibinaa laba boqol iyo toban wax naftada fuustadeeda waxay gaaraysaa boqol iyo sagaashan halka markii hore ahayd boqol toddobaatan shan doolar markii hore ee bajaajliyada sidoo kalena motofecomka saddex mar afar mar ayay wax naga iibsan jireen yumidii maalin kasta laakiin hadda maxaa yidhahda hal mar ayay wax naga iibsadaan oo keliya marka saameyntaas ayuu nagu yeeshtay sarowkaca ku yimid qiimaha shidaalka ayaa waxaa sababay xaaladda ka taagan bariga dhexe taas oo keentay in ay xirmaan marinadii ay soo mari jireen maraakiibta wada naaftada iyo baasiinka